bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wbarakaatu dhegeystayaal irafaylah ka dhowaada warka hiraanma idaacadda raadiyaha baydhabo singhayta qodobada warkaananka dorkron haddii la hardhuunso doontan weliba ku mid ahaa madaxweynaha koonfur galbeed oo magacaabay suubiya wafdi ku darara koonfur galbeed oo deeriya degmada diinsoor ee gobolka baay al-shabaab oo barkicinaya bulshada ku nool deegaano hooskooo degmada xudur ee xarunta gobolka bakool qarax khasaare jeesidii oo ku dhihi kismaayo iyo jubbaland oo ku hadalaya ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku wajahan magaalada jowhara dowladda soomaaliya oo ku hadalay rasaad lagu furi madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud madaxweynaha puntland oo roobloon gudbiya xubnaha guddiga doorashooyinka iyo toban qof oo laga dilay dagaal ku dhiya waddanka masar karaafeyla dhegaystayaal weliba waa heraanmo khamiise taariikhdana ka beegan sideeda bili lixaad ee juun sanada labada kun iyo labaatii kowda taas welibaana qodobada hiraabtan warkaananku doorkolon ha ka dhowaada markaliya warkii oo faahfaahsan karaafeyla dhegaystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen weliba magacaabay gudoomiye ku-xigeenka gargaarka iyo samafalka ee gobolka bakool kaaseyti oo laka magacaabo cumar daa-uud khaliif wareegtaha kubadda xafiiska madaxweynaha koonfur galbeed iyo weliba laka sheegay kureed markii isu dhugunsatay lahajeedinta wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaas isu magacaabay gudoomiye ku-xigeenka gargaarka iyo samafalka gobolka bakool saasoo kale weliba la faray gudoomiye ku-xigeenka gargaarka iyo samafalka ee gobolka bakool ee la magacaabay in sufayl unguda waajibaasha shaqo ee la xil saaray ee gobolka bakool magacaabista gudoomiye ku-xigeenka gargaarka iyo samfalka ee gobolka bakool weliba haka toosasa xilo deegaano badan oo ku tirsan gobolka bakool hanaseytio qaarasho oon go-doonsan al-shabaab waana markaas shaqey doona niyo ka jaran waana la sheegay niyoo ka jaran xaalado daran oo bani-aadanimo ah wafduu soorko wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga dhaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya weliba deeray degmada diinsoor ee gobolka baay wafdiga wasiirka welibaa qeyb ku haya agaasimayaal injineeri iyo madax kudararta caafimaadka welibana garoonka diyaaroo degmada saytiha ka dhawaayay maamulka degmada iyo bulshooyinta ku nool degmada diinsoor gudoomiyaha degmada diinsoor cabdisalaan xaaji siidow iyo ankuureyntii wafdigaha ka dhawaaya degmada welibana uusan kuma hadnagay safar shee ku kooban degmada diinsoor ee gobolka baay weliba saasoo kale milisitii ku hadlay agaasimaha guud agaasimaha wasaaradda qorsheynta iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga dhaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane axmed madoobe nuunow maxamed axmed baashi weliba yono miliseytii ku hadlayna safar sheeko ka eedan ee degmada diinsoora bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam masaa dhawaashkeena iyo amalarkeeda iyo isu wasiirka qorsheynta iyo agaasimaha qorsheynta iyo xildhibaano koonfur galbeed iyo injineerka iyo bahda caafimaadka ka dareeran meliina dhammaantisan degmada diisoor gacmo furan sago dhowaada diisoor saa dhowaada shacabka iyo dhalinyarada iyo maamulka dhammaantasow ayna afkasow saga hadala maysiinina wasiir iyo agaasime iyo xildhibaane dhammaantasan maysiinina gacmo furan saga dhowaada iyada iyadoo umahadsantaan galer asalaamu calaykum way runtii farxadiin ahaa in magaaladun hadeerna waana maalamo ilaa iyo ka dhowaad isbuucunan rooga doonna shaqa iyadoo ujeedka inka muhiimsanna insha allah meelihii iyo shaqooyinka una qobdaanona mayla raaysa insha allah saasoo kale wali fursaddan ku faa'iidaysad faday maamulka degmada oo runtii si eedan diiranganin dhawaayay si bulshadiisa oo iska duuban mas-uuliyiinta shal duunayti oo runtii ilaahi raabtan elboorka suranaayeen way nagadaase ha iyadoo howlo badan la qobo doon laakiin runtii xasuus gaaraya in mayla eraayso dad san dowlad jeel mayla eraayso in iska duuban unankoyna unoo runtii ku matalaana mayla eraayso koonfur galbeed gaar ahaan wasaaradihii kale oo moqonay mayleerahay unoo ka matelaan iyo shaqooyin wali runtii faday inaan hadhowaayay kelmadiis oo guud ahaan nin sharax doone waana hayla dhawaaya saana wasiirka wasaaradda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين marka hore ilaahay oo mahad iska le ilaahayga nabad naga sheeni midda lamaad meesuu mahadnaqaa maamulka degmada dinsoor oo aan ka horroyshay guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenada iyo xubnihii golaha deegaanka iyo laamaha amniga bulshaweynta dinsoor oo gee garoonka dinsoor iyo magaalada dinsoor oo ankoyna safar shaqa si feelisan unku dhawaashay waa suu mahadnaqa tan labaad mee rabaa mee sifidaa in oo inta ka xusa wafdi oo inase hogaamisa oo ka jaraan xildhibaan daadir duqow agaasimaha qorsheynta wasaaradda qorsheynta wasaaradaha oo dhowr agyan oo ka jarta wasaaradda caafimaadka wasaaradda xanaana xoolaha wasaaradda biyaha iyo tamarta iyo wasaaradaha kabahoowi mashruuca biyooley iyo madaxa ka dareerta hay-adda d m o safar ka naaw safar shaqe maalmisrigoogna dinsoor haa ilaahay ira meenankoyniya haqabtirka baahiyadii dinsoor ka jareen oo safaro hore una ka koyni una haa agna wasiiro iyo safaradii madaxweyneha ka kooyey riboodka una ururisni baahiyadii baahiyaal ka mid ah woo ankoyna haqabtir ka sow oo aniska jara haa agaad fideen baahi caafimaad iyo baahi oo arrimaha arrimaha biyaha waa unkoyni oo mashruuca biyooley selagfangaraasha ilaahira waana ka faraxsanna in oo unkoyna in degmada horumarkee ka shaqaashna ha ilaahay irana maalmahaasaa dareera injineerena la dareera iyo khuburo caafimaadka iyo wasaaradda kale ka dareera oo sasoo basfidaan xog ururin iyo assessment sasoo basfidaan woo isla jarna intarogoogna meesun faa'iideyshana haankana in la kulangna bulshada qeybaha kala duwan si in isxog waraashina iyo maamulka degmada dinsoor marka mar lamaad mar saddexaad mee eedanka faraxsan in araga wada shaqaynta wanaagsan oo ka dhexeyshta maamulka guddaa ka sow iyo bulshada iyo laamaha amniga
kaaseeti welibahay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga dhaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya axmed madoowe nuune maxamed oo deeriya degmada diinsoor ee gobolka baayi oo markaas ku warbihayay ujeedka safarsheeya dadan badan waayeelay ciyaal oo yaho barkicin al-shabaab iyo weliba maalmomaha qulqulaayna degmada xudur ee xarunta gobolka bakool dadkan laa barkiciyo weliba la argayo u wadada alaabtiiyo weliba xoolasho welibana nolol kuweydiisana degmada xudur ooyooba ooyeeba la sheegahay inay sicir bararka ku hoy raashinka maadaama degmada iyona ka jarta go-doon welibana degmada sayti la sheegay inay ka jarta biyara maamulka gobolka iyo kan degmada xudur oo arrintan ku hadli welibayo sheeganaa ina layn dul qaado kornaa arrinta al-shabaab iyo kabarkiciyahan bulshada welibana iyo ballan qaadana in sidanka dhaqsiha ballan walanka qabadi doonaan arrintan walaa wararee korar dhegeystayaal arrintan weliba ku dhegeysto doontana wararkan iyo barnaamijyadan dambe insha allah qarax ee bambe oo markaasaytii nooca jeeda kutuuriya weliba xalay kudhiya isgoyska soomali star ee magaalada kismaayo welibana ku dhaladay khasaare shildubun goobjoogyaal walibayo sheeganaya in qaraxa bambaana laku wararay ciidamo ku tirsan booliska jubbaland oo kusugan isgoyska soomali star welibana qaraxa ka dhaawacmay todo qof oo badan ganacsata saasoo kale goobjoogayaasha walibayo sheeganaya in qaraxa dhaawac culus ha ku deeri bilaamay caanaka gadaasi meelaha qaraxa kudhi taaseyti oo dhaawaca sheelijay isbitaalka weyn ee magaalada kismaayo taliyaha ciidamada booliska jubbaland maxamed cabdisheekh xujaale weliba sheegay in qaraxa seytiyo ka dambeeyan ururka al-shabaab islamarkaana beegsan ciidamada booliska welibana uus xaqiijiyay inda shacab ee iyo walkadeeri saasoo kale taliyaha weliba sheegay in ciidamada booliska iyo suubiyan howlgala iyo kubaadi goobeen dad ka dambeeyay weerarkii bambaanadahay islamarkaana howlgalkiiyo qob qodan dad fara badan oo ku tuhmayan inuu markaas ka dambeeyan qaraxa wararka bambaamada ee ku dhihi magaalada kismaayo weliba ku toosay xila hamiinadii lahadhaaf iyo howlgalyo xiriir eh iyo ku dararan xaafado shalduun ee magaalada kismaayo weliba likuwada geeka ra-isul wasaaraha soomaaliya oo ku wajahan magaalada jowhar weliba likuwada geeka in ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen roble iyo wafduu soo gaamiye oo deeran magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle shalay magaalada jowhar reedanka nagadi madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabi xuseen oo la dareeran xubno ku tirsan xafiiska ra-isul wasaaraha ujeedka safarka ra-isul wasaare maxamed xuseen roble ee magaalada jowhar weliba laga sheegay inuusan kuurgala doono xaaladaha fatahaadaha ee kajara meelas iyo markaas laga xali lahay khilaafka weli kajara doorashadii ku dhiiday magaalada jowhar warar un helaan weliba iyo sheegaan in hamiinka hore madaxtooyada soomaaliya kulan lunku hadalay xaleynta tabashadiio qaban reer hiiraan isu dhexmari wasaare maxamed xuseen roble madaxweynaha hirshabeelle iyo taliyihii hore ee nisa cabdulaahi maxamed cali sambaloshe ammaanka magaalada jowhar iyo edlan adkay welibana ra-isul wasaaraha likuwada inuusa kulamo luwaldhali doono madaxda maamulka hirshabeelle saasoo kalen usa booqda goobaha ka fatahaya webiga shabeelle ee magaalada jowhar xukuumadda soomaaliya weliba waxaa ku saartay rasaas lagu furi madaxweynihii hore ee dalka mudane xasan sheekh maxamuud wasiirka wasaaradda xukuumadda federaalk wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur weliba sheegay in guddiga soorkow taliyaha asluubta lansaari baarist israsaaseen ee dhexmartay ciidanka asluubta kutirsan iyo ilaalada madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuuda weliba sheegay in cadaaladda la marsii doonaa cid walba oo kulagu weelatay falkaaseyti oo hay koolan filaan e kulan in la dareeray madaxweynihii hora yala ka rasaasay agaarka kawaanka malaayiga ee degmada xamarweyne mereseyta oo barkontarol iyo kuleyna ciidanka asluubta haddaba taliyaha ciidanka asluubta jenaraal mahad iyosuna saasoo kale ku hadali sida walandhiyan
ilaalada ciidanka asluubta lagala soo gala ee accidenti ka dhacay lama filaan ah cid ku talagashayna aan jirin madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud ilaalo la socotay oo waddada hayaysanse yacni ogaan la-aan jidka iska hayay yaa waxaa ku qaldamay ciidankii asluubta qaladkaas cid kastaba ha ka timaado meesha ayada ahayd waxaan ku talagalnay xabaddii rag baa tegey xitaa madaxweynaha waa ka qayb qaatay sida naloo sheegay oo xabaddii joojiyey gaarigiisii ka degay xabaddii waa la joojiyey accidenti bay ahayd accidankaas accidentigaas meeshii ka dhaca cid loogu talagalay ma jira asluubta ilaalada meesha waxay u joogaan ay waardiyeynayaan laftooda gaari qaraxa waxaa kaloo ay waardiyeynayaan qof isi soo xirxiray oo qaraxa carrigii a waxaas noqday marka adigu alaayo xaal qaabkii meesha ay wax uga dhaceen waa qaabkaas cidna looguma talagelin ciddii maaragtay madaxweynihiina waa ka raalligelinaynaa ummadda soomaaliyeed oo akhbaarka ka rabtana waa ka raalligelinayna maanta waxaa dhacay arrin shila oo ka dhacay jooxniintii ciidanka asluubta soomaaliyeed ay joogaan oo uu shilkaa qabsaday madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud waxaan rabaa inaan shacabka soomaaliyeed iyo madaxweynaha iyo dhammaan dadka aan ka reergelino shilkaas shilkaas oo meesha ka dhacay ay tahay gawaanka malayga oo ahaa dee shil aan lagu talagelin si qaldana dhacay oo ciidamadu ay isku dhaceen waxaan rabnaa in la ogaado oo ay shacabka soomaaliyeed ay ogaadaan in dhammaan ciidamada qalabka sida iyo ciidamada gaar ahaan ciidamada asluubta aysan wax talagala ama ay maaragtaa maaragta aysan meeshaas ka dhicin talabaadoo ay tahay shiralka meelahaas kaloo kale ka dhaca annaga hadda waxaan u saarnay guddi baarisa ee uu taliyaha u hogaaminayo wax alla cid allaale ciddii ku caddaato khaladka noocaan oo kale ah inay ay maaragta khaladaad noocaan oo kale ku caddaato in loo keeni doono sharciga lagula xisaabtami karo tahay sida laga yeelayo iyo hadda kadib sida loo maamulayo teknolojiyadaasna taliyaha waxbaan iska waraysanay waana la sixi doonaa aan la hagaajin doonaa laakiin waxaan mar walba rabaa in dadka soomaaliyed ay ogaadaan ciidamada amniga sugaayo shaqadooda ugu muhiimsan waa inay ay amnigu meeshaasi ay sugaan qaladaadka baniaadanaa leeyahay marka qaarkood qaladaan uu dhacaya laakiin muhiimad waxay tahay in laga daba tago lana saxo anaga sixidaan u taagannahay hagaajinaan u taagannahay madaxdii hore dalka u soo martay ee ku haddi jooga waa madaxdeennii waan uga mahad celinayaa madaxweyne xasan sheekh sida xilkasnimada leh oo shirkaas markuu dhacayey uu xakameeyey oo uu maaragta uga howlgalay waa uga mahad celinaynaa aadaan u mahadsan tihiin anagana guud ahaan waan ka raaligelinaynaa wixii ciladaah oo laga tabtay maaragta ciidanka asluubta soomaaliyeed waxaan saxaynaa wax walba oo cilada ama bannaanka loogu sheego ama sidaan oo kale markay dhib dhaco hala saxay inaan saxnaan diyaar u nahay aadan ugu mahadsantihiin
meel dhegeystayaal warkii raabnaysiinku dhugun saaitan weliba idaacadda raadiaha baydhabo ee magaalada baydhabo aan ka dambeyntii akhbaaraadka banaankanka yaraantuman qof iyo ka amudi dagaalbeeleed ku dhihi tuulo ka taalla wadanka masar sidayoo xaqiijin saraakiil la amniga oo deeri goobta dagaalkaas ku dhii dagaalka weliba la sheegay inuu iska dambeeyey kureed markii mid ku mid ee lamada qoys iyo dileen qof shacab ee miliseytiga qoyska kalea iska amuday risaaseyn baawar bas ayoo saarnaa ehlada qoyska waldili iyo dadkala dadka dagaalka ka dhaawacmay weliba la jeeyay isbitaal silindaawey welibana dowladda masar iyo tuulada andirta ee ciidamo booliis ee siyoon dhexgalan maleeshiyaadka dagaalami meelo dagaalka ku dhihi oo ah tuulada abu xisaam iyo weliba raabtan ku teegana xiisad indhexayta lamada beelood iyo an markaas dadka ku nool qaarisho warbaahinta in sheegeen inyo dareemahayan oo sila xiriirta in dagaalka markalaha nagada